barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa isniin bisha maarj waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan maanta idinku haynana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelannay qaar ka mida dhallinyarada isku madadaaliya cayaaraha playstationka waxaan ku cayaarnaa waa sidaa ujeedaan gacmahaasaa ku xiran qofna wuxuu qabsanayaa gacantaas qofna gacantaas u qabsanaya waa lagu wada dheelaa marka un waxay tahay waa un waqti lumis waqti baa inta badan lagu beeldareeyaa marka qof walba koox buu dooranayaa waa dheelaysaan sidoo kalena qodobadan idinku hayno idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida qayb labaad oo ka mida waraysi ku saabsan ciyaaraha heelada
garba qaata guban gala gari kama go'ayso guuyaba u soo geli gabadhigu ma guubsado kani kalena waa gaar galli kuna kuleyl noqoy geed lagu gabbado ma leh kolba gubanka geeraar guutooyi soo kici soo geli gobtaanahay dhinaca heesahana waxaan barnaamijka maanta idinku haynaa
waxaan filaya waa xasan aadan iyo sidoo kale khadrad daahir ayaa heestaas kula luuqaynaysa goordhow ayaan aad iyo aad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga boganaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta inta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kumanaan muhaajiriina ayaa weli ku sugan xuduudda griinga iyo masedoniya iyadoo ay wadamada midooda yurubna u diyaar garoobayaan inay la kulmaan dhigooda dalka turkiga si ay uga wada xaajoodaan xiisadahani kulan deg deg ah oo isniintan ka dhacaya magaalada brasilis hogaamiyaasha midooda yurub ayaa isku dayaya inay ka dhaadhiciyaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga in la aayariyo qulqulka muhaajiriinta u safraya yurub iyo sidoo kale in dib loo celiyo kumanaanka aan iyaga u qalmin in magangelyo laga siiyo wadamada ku jira midooda yurub wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tunuusiya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay dileen ugu yaraan toban maleeshiya ah kuwaas oo weeraray rug boolis iyo xarun militari oo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago dalka libiya mas-uuliyiinta dalka tunuusiya ayaa sheegay in ka sokow kooxda weerarka geysatay in ay goobtaas ku dileen kooxdaasi saddex qof oo shacaba iyo hal askari
mar kale duhur wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a muuse axmed waxa uu ku nool yahay magaalada bowram ismaaciilow waxaana uu caan ku yahay dhinaca heelada horta heelada ma taqaan goormaa la tuba goorma waxaan filayaa maxaadna xula ka kalayisay licibu tumayahaye waa waxaan filayaa horta beriga hore dee waxaa jiray miyiga intaan xiliyadan dambe dee jaaska iyo waxyaabahan dambe aad inoogu dhex milmin intaan la casriyeynin la casriyeynin in xilligoo kale barwaaqadoo kale kabsoo qaad waa gartay waxaa habeenkii marka geela lasoo xireeyo oo kale ayaa meelaha miyiyada ciyaar soomaali markaa deegaana ciyaaro kala duwan baa jira jaandheer macnaha saylici ciyaaro aad u badan badan yahay ciyaaro marka ciyaaraha xiliyadaas inta ugu badan ay dadku ciyaari jireen fursadday soo helaan sababtoo ah geeli intuu ninkii caanii soo maalo ama lasoo maalo marka habeenkan baa loodhan jira way ciyaar gudayna markaas halkaas lagu soo madadaala laakiin ismaaciiloo dadku farad waxay ku godaan far ciyaartaasi habeenkii la ciyaaro marka waxa laba ii kala saar ma marka geelii lasoo xareeyo oo hawshaasi ay dhinac u dhacdo miyaa loogu talagalay mise wax kalaa ku jira
horta xilli walba waa la ciyaari karaa oo aroosyada marlaakiin iyadoo maalin la ciyaaraya weli lama sheegin waa fiidkun baa la ciyaaraa xilligay qabataba marka waatay soomaalidana tiri maxaa sacabka habeenkii loo tumaa haddaanay dee waxaa kaloo jirta caashay mid kalena ku darsoo cadceedda ah iyo howlihii adduunoo dee geel baa la dhaqanayaa geeliba oo adhigii oo xoolihii oo dhaankii oo waxyaaba badan baa yaalla marka waa markay hawshu soo dhammaatay caanaha lasoo cabay Aad.
lasoo cashay xoogaa lagu yaro waa Lasoo jimicsigii oo la casheeyey.
casriyey halkan Marka- mark- halkan markaad joogto ismaaciil oo dalkan maraykanka in wadamada kale yurubna ay qabaan waa laga yaaba dadku markay shaqooyinka ka baxaan waxa la yidhahda happy hour bay qaataan oo intaan xaafadihii lasii tegin inta meelo lasii maro lagu jimicsado oo lasii qubaysto iyada fresh la yaab marka waad malaha taasaa laga soo dheegtana maya iyagu dee maalintii oo dhan nimiyii joogaa maalin oo dhan buu soconaya habeenka wuxuu u baahan yahay inuu nastooyo meelu ku dhaco oo nin cayaar ku dara miyaa nasiino baahaniyo boodbood waataan usoo noqono muuse axmed oo ku nool magaalada boorama oo ku caana ah dhinaca helada waxa uu ka sheekeynaya waayihiisa dhallinyaranimo iyo heese dhaqameedyo dhex maray isaga iyo gabar lagu magacaabo kaaha oo ay ku kulmeen golo ciyaare haddaba waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee waraysigan oo uu magaalada boorama kula yeeshay wariyahayaga haashim sheekh cumar good maamaaday ka soo bilowdo gubbaa tahayna kuma odhan gafna kaama gali karo kaan wadi gammaan farasgeeda geela baarqabkiisii kedi kaan ka soo gelin Ee, ee, aabbahay guddoonsii gabadhigu ma guursado gabayaha ma iman kara gogol looma dhigi karo kani kalena waa godob garyar baan ka leeyahay waa tira gataalkii magaraysa kani kalena waa godob oo garyar baan ka leeyahay baa carbalgeed daweyn oo gasho weyn ku gelisood gabalada ka soo gur iskaga rida gataalka waa lagu gataal xulcay dha maxaan ku fulayaa nagala teg Anu gabadh baan ahay yahay meeshii carmale gabadh carmale doondoona bay ku mar jirto haddaanad xoolo lahayn dee mar haddaanad xoolo lahayn haa gabadh carma la doonade oonan xoolo laga bixinin inanta xoolaha laga bixinaya oo dee markaa maaragtaa uma qalatid bay leedahay dee sidaa markaan ugu jawaabay ee, ay igu jawaabtay iyaan ku soo noqday aniguna waatan dee car- car- nin carma laydiga dhigtay dee carmal maahin wax kale guursan maysid ba tiri inan ugubi waa kaa xaaraan
maxaad ugu jawaabtay marka ee markaasaa waxaan ugu jawaabay garan maas- garan maysi gaardhiga godka laga gadaado ma gartaan haweenkuba gefka ay galayaan kolle kama gaboobaan kolka xiga geesigii geel iyo gammaan faras gurigiinna keenaa geeli kaa dareersada goday waa kii kugu yidhi kol baa lala gelii gelay gabarh kuguma sheegin goobjooga ka ahaa laama markhaati alle guuya iima soo gelin baa kaa keentay gabayada dee marka aduna carmali baa tahay anna carmali baan ahay baa dee isku filan baana isguursanayna haddaba adigana ina ku guursan maayo anna ina guursan maysa saab galabto yaa maganaysa marka kelmadba kelmad baa dee yaa dee lagaga jawaabayaa haye balwad marka gawdhe markaasay ku soo noqotay inantii ee, kaaha ayay heestii ku soo noqotay waxay igu jawaabtay kolka waan garwaaqsaday geri go-an ka oodnayd garawaa inaad tahay kolka waan garwaaqsaday guunyaba u soo gelin gaajada gutaa tahay kolka waan gawar- kolka waan garwaaqsaday geeluba kolkuu guro gorf looma qaateen kaasina gafkugu ya waan ka gaabsanaya waa jiirkii kolkuu ku qaniino haddana kuwaa fuufay magaraysaa kani kalena waa gaar gaarka culus ka soo saar gudta harisla gaadhay ha la gala gartaynin ha qorfayso guurtidu Ee, guddidu ha igu goyso Aa, guddidu ha igu goystee guulaystihiinna qobati kaan uga gol leeyahay waa kani go'aankii bay haddana tiri dee waxaan laba ee, laba geed baan kala korsannahay oo iskuma imanin ka soo daada geedkani way ibaadhanaysaa waa ninkani hablahaaba laguma guursan dee maaragtaa geed iyo iyo farsuun iyo guuyuuni Ha- waa- lacagta habla waa lagu guda bal xagga lacagtana ka baadh waa nin dibadda ka yimid oo jabuuta markaa dee dibad lahayd iyada maganaysa markaasi bay tidhi kaan uga gol leeyahay waa kani go'aankii bay tihi ka soo daada geedkani gurigeeda geysani igu guursanaysaa gabannadahan ku dhalaginiyaadka lacageed goshanba ugu haysaa ku kitaab labaatan kuwo kale ka soo goro oo- oo culimadan ajuurada la siiye dadka dabeeba ku kitaab labaatan kuwo kale ka soo goro kala saar warkaagana aan ku kala ogaado guushaba han gaadho soo gebagabaynayo carooskiinu waa dhace naf ayay haysaana ma jireen waxa weeye way baadhanaysaa waxay ku leedahay mar haddaanad faras iyo guuyo iyo wax kale aan lahayn lacag baad haysataa bal haddaad lacagta giniyaadkaba soo furbay ku leedahay oo ma garanaysaa ani ogaana waxaad ga- lacag haysateen waa sida nimkoo doolarkoo kala soo fur Ah, gawdhe markaa naf ay haysaan ma jirtee bal xaggana way baadhanaysaa ma garanaysaa Ee, markaasaan ku soo noqday gabadhii hay gafaysaa ha la gala gartaynin ha qorfayso goortooda guulmala warkaagani garawaa ku goodee waa halkii ay- ay- kelmadaa cayda iga tiri baa ma garanaysaa geeluba kolkuu gudha gorofkuna gab- eh, go- eh, geel- kolkuu geelu kaa gudha gorofkuna gab- eh, gabeeyahay geesigii ku gargaaree guryadiisa ku siiye goday baad garan weyday ku rogoo korkala guur galbatee garaadlay geesigii ku tababariya keen macallinkaagii goday kaaba raba guur gosha ha iga soo gelin kolka heliga daadii geniyaad ku goohdeen guunyada warkeegana waa lagu garwaaqsiin kurrog oo kolka la guugo guunyadu kolbay geeda goosataba geyigaba ka weydaa guga galaba kuu diin oo kaa gargalataa gaawihii gadhoorkii guulla kaa gabeeyaa goob madha ku taagtaa gaaja kugu gadoodaa kolbay gabanadaadii gows kugu gahaajay waxaa siisabaad weydaadii guunyada guunyada maadigaa guunyada maadigaa wakiilkaa goor buu ku wareejay guuluhu nagaala teg baan sidaa bay igu guursanaysaa dhogor xoolaadba melihi baa dhaam ayay ku soo noqotay waxaa tidhi kolkuu aarku guri galo gabadh ugu kolkuu helo awla gaadho gowsaha gobtaasuu ku gowrici kolka helay gadiisii laba may gudboon tahay geesiga la guursaday iyo kani la gaasiray oo aniga dhiga la gaasiray yaa garba qaata guban gala gari kama go-ayso guuyaba u soo geli gabadhu ma guursado kani kalena waa gaar galli kuna kulayl noqoy geed lagu gabada male kolbaguban ka geeraan guutooyi soo kici soo geli gobtaanahay kolle godi ka jiifeed soo gabaala gurdeeyo ka soo fuul gammaankoo geelayaga ku soo kici gaashaan ku soo qaad garayska ninba goysoo guuligama hoyside gegada ninka sii hoyamati heestii baa dee iyaan maaragtaa ku soo noqday waxaa idhi geeluba gaboordaa geedka goosadu yidhi lagu gowracaa tahay garanuugta kaymaha gabta loogu xidhae korka hore go-aa tahay gowsaha libaaxiya gare aarka geydhama kabalii ku boodee kii ku gurmanikeen kani kalena waa godo halkay kale ayd maaragtaa geesiga la guursaday iyo kani la gaasiray ay kale ayd magaraysaa kani kalena waa godoboo garir baa ka leehay gaarida la guursado gacalkuba guddoomaa guri loo gagaabaa guuntii gabuudow gayaankuma ka gaabsaday geel bay sugayseeba ka keeni waaye guuya kay u soo gelin ragga laguma gaasiro kaahay gabuudee ma guddoonta geerida kani kalena waa godoboo garir baa ka leehay gallikaygu waa guban algallikuna kuleyl noqo geed lagu gabado balaa lahayd magaraysaa ayaa idhi gallikaygu waa guban kuleyl iyo kadeed ma leh guri lagu gabaanahay maadigaa gubtaaye ah
kaasi waxa uu ahaa muuse axmed oo ku nool magaalada boorama islamarkaana ku caana dhinaca heellada ismaaciil aniga heellada iyo walisaqada iyo horta dhaantadan si fiican u aqaanaa beereydana waa aqaan cayaar la yidhahda saarlugeedkana waa aqaan inta ka soo harta siilicdana magac maaha magac maahane sida loo cayaaro ma aqaan siilicdana waa taqaanaa ma filaya ku waa darso waa sidee loo ciyaaraa masiilicda ha ina la ma tan inta la soo cararay aad moodo dadka inay garbaha isku qaadayaan noocyo waxay leedahay iyadaa intaas oo nooc kale leh hay siilicdu waa jaandheerta kaa maqan
kuwaasoo dhan waxaan u ba- hoolaabe kuralaabe nooc carabiyaad maqlan waxaa- batarkana batarkana siduu dhacaa yaa cayaarta batarka hollabe wata ciyaartana la yidhahdo ciyaarta hollabedoo kale waxaa laga ciyaaraa een, tusaale ahaan ceer gaabo area sidoo kale waxaa laga ciyaaraa jabuuti waan ku alla arkay waxaad booda haye Ma- anigu xaggaas kuma wanaagsanani Ay, marka he- ciyaaro way duwan deegaan walba marka waxaa jira waxyaabo caan ku yahay oo laga yaqaano oo aad looga yaqaan waxaa laga yagaa deegaan saylicda caanka ah deegaan waxaa ka caan ka ah tusaale ahaan de- laakiin waxyaaba ay soomaalidu wadaagto kale jira.
laakiin Hadda- dhaan- laakiin dhaantadoo kale meelo badanaa laga ciyaaraa de- inta badan macnaha laba weeye hay in la yaqaano iyo in la cayaaro iyo in meelo ay caan ku tahay waa laba soomaalidu iminka dhaantadoo kale waayadan dambe way way ciyaartaa ilaa waa lasoo casriyey muusig waa sidoo lagu soo kale lora saylicda he- ciyaarta la yidhahdo kale waxaa laga yaabaa meelo badanay caan ka tahay wuxuu gartay haddana waxaa laga yaabaa in ay meelo gaara ka soo bilaabantay gooble shimbirta ka hor Een, iyadana waa waa waa meelo gaara marka marka waa ciyaaro soomaalidu aad bay u kala dadwan yihiin qaarkood waa la horumariyey oo way la jaan qaadeen xiliyadan dambe qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaanay fursaddaas helin laakiin waagii hore miyigun baa lagu ciyaari jiray laakiin hadda waxaad moodaa inay magaalooyinkii soo gaartay oo dadkii ay rabaan malaha xibnahaas dhaqdhaqaaqaya malaha lo- loo jeclay sidaan is leeyahay iyo kuwa la jaan qaadi karaya miiskay u badan yihiin aad iyo aad aad iyo aad wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayuu ahaa oo wareysanayay muuse axmed
haatan caashe hadaynu gallo dhinaca iyo magaalada boosaaso waxaa kusoo badanaya goobaha ay dhallinyaradu ku madadaashaan ciyaaraha laga dhex ciyaaro kombiyuutarada ee loo yaqaano playstationska haddaba wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa goob ka mida booqday oo waraysigan la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada ku sugnayd Een, magacayga waa axmed cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada meeshaan een, ku cayaarta playstationka waxa loo yaqaano amaba een, kubadda laga ciyaaro kombyuutarka n waxaan ku ciyaarnaa waa sida ujeedaan gacmahaasaa ku xiran qofna wuxuu qabsanayaa n gacantaas qofna gacantaas u qabsanaya waa lagu wada dheelaa n marka un waxay tahay waa un waqti lumis waqti baa inta badan lagu beeldareeyaa marka qof walba koox buu dooranayaa waa dheelaysaan de sida cayaaraha caadiga oo kale waa cayaarihii lasoo fududeeyo kombyuutar ku jira waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiye marka e ayi nooc oo ciyaaro ah ama naadiyaal ama laga helaya ha n waddan kaste waa laga helayaa ilaa soomaaliya lagama helo hadda Waa laakiin wadamada kale oo waaweyn oo caalamka dee kubadda cagta ciyaaraha waa laga helayaa iyo naadiyaasha waayahay e ma jeclaan lahayd marka ciyaaraha noocaan oo kale ah in soomaaliya e lagu soo daro wallahi niyo qof kastoo soomaaliyeed uu jecel yahay waayo waa farxad soomaaliyeed haddii halkaas aad ka helaysid dad ku labisan dareyskii waddankaaga iyo calankii waddankaaga laakiin ma hayna taas waxaad moodaa dee adduunka inaan kadib dhacnay E, waaya waxay ii muuqanaya intaan ku guda jiray e, waraysiga barnaamijkan iyo goobaha lagu ciyaaro e playstationada gacanta kubadda e dhallinyaro magaca ku qoraya ee miisi oo kale laga tirtirayaa magaca waxaa lagu qorayaa cabdisamed ama yuusuf ama ismaaciil oo kale markaas lambar baa loo xirayaa waxaa loo xirayaa fanaanadii e, buluuga ahayd ee soomaaliya lagu yaqiinay haa niyo waxaa jirta waxaan waa software waa la edgareyn karaa n belayerkii halkan yeelay waa soo qaadanaysaa magacaa ka bedelaysaa tusaale ahaan een, annagu hadda dad afrikaanana waxaa rabtaa qof afrikaan adig ku agna heshid waxaa raadinaysaa ciyaartooyda afrikaanka magacii baad ka bedelaysaa n waxaa u xiranaysaa lambar magacaaga xoogaa faceka meel laga bedelu leeyahay facekii haddii aad timo xoogaa food leedahay food baa u yeelanaysaa haddii aad xiran tahay wax xirnaan baa ka dhigaysaa n marka haddaa dheer tahay waa dheeraysiin kartaa meel laga bedelu leeyahay marka oo laga idhidgareeyo marka waa ka dhigan kartaa magaca ku qoran kartaa laakiinse dee ma helaysid qarankii oo caadiya oo meel een, aad ka soo qaadanaysid oo ciyaartooy qaran caadiya soomaaliyeed lama helayo ma jiraa marka caqabado e, waqtiyada qaar oo kusoo wajaha markaa ciyaarayso caqabado waxaa la dhihi karaa hadda playstationka adoo dheelayo oo kale waa lagaa badin karaa adoo lagaa badiyey oo xanaaqsan baa lacagti kaa dhamaan kartaa marka een, caqabad kale oo hadda playstation kaa qabsan kartaa aad ayna ahayn mar inay korontadu kaa tagto macquul oo kale adoo qof aad iscifaalinaysaan ama adoo gool oo kale ay kaa tagto nabaday kaa dinto laakiin caqabado kale oo waaweyn saas ma jiraan marar badan dadka qaarba waxbay xiiseeyaan qaar waxay xiiseeyaan wariyaasha ee luqadda ingiliishka ku tabiya kuwa waxay xiiseeyaan carabiga anigoo kale hadda waxaan xiiseeyaa inaan ku dhagaysto amaba aan ku xirto cayaarta marka aan dheelayo een, ninka wariyaha ee carabka ee bensport hadda u akhriya ama u tacliiqiya cayaaraha ee ra'uuf khaliif magacaygu waa sharmaarka cali faarax kuma cadhiir dufaan haye sharmaarke maxaa qabataa waxaan ka qabtaa playstation baa iga furan gudaha boosaaso waa gartay playstationada waxaa lagu isticmaalaa sida c j oo kalenta kubadda oo lagu ciyaaraa waxaan loogu furtay in dhallinyarada lagu mashquuliyo laga mashquuliyo taariibka badahan isku halligayaan waalidiin badan oo waxba haysan baa jiro oo aan magafinta iska qabsado iska soo cabaadaayo habrihi suuqa iska wareegayaan waa lacag la'aan darteed taas darteed baa loo furay in loogu mashquuliyo dhallinyarada taariibka waaya maxay maxay dhallinyarada ka faa'iidaan marka maxayse ee ku kala ciyaaraan dhallinyarada waxay ka faa'iidaan waqtigii isku dhaafiyaan inta badan intii ay macnaha maskaxda gelin lahayn inay tahriibaan waxaa lagu ciyaaraa mid waa laba kun midna waa saddex kun teeda kale dhallinyarta saddexda kun iyo afar kun ay hesha haddii balwad la aado macnaha way wada halaawayaan dhallinyarta inta badan balwada darteed xataa waa looga furay in iskaga boojaan saddexda kun waxaa lagu ciyaaraa c j-ga bahalka la yidhaahdo fiirkoo kaleenta haa iyo haa waxaa lagu- waa lagu ciyaaraa xataa waxay ciyaaraan michael jackson filimaanta soo jira xataa ay ka daawadaan waxay fiirsadaan feerkiisa sina musaaracada oo lagu ciyaaraa waxyaabo badan oo lagu ciyaara kubadda cagta fifa ciyaartooydu wax- inta badan waxay u badan yihiin kooxaha u badan yihiin waa barcelona iyo arsenal iyo real madrid inta badan intay isku qabtaan waa saddexanaadi waaya maxaa caqabadaha marka wax caqabadaha kalama kulanno intii ay ciyaarayaan intii ay kubadda iyo playstationka intii ay gacanta ay ku hayaan waxaaba ka muuqataba dad waxaaba moodaa yurubta inay joogaan oo kaleeto ayagana farxadda reerreynta ka muuqato mashquulka marmarka qaarkood toddobadii markay fadhiistaan waxaa la arkay ayagoo maqribkii iska dhex dhaqaale in badan waa naga sug maalintii adiga saddex boqol afar boqol haddii u yartahay waa afar boqol haa intaas ka badan oo intii laga helaa oo- wiilasha keliya marka idiin yimaado wiilasha oo keliya dumar ma ciyaaraan aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada oo ku mashquulsanaa inay ciyaaraan ama ciyaaraha laga ciyaaro kombyuutarka dhexdiisa ee loo yaqaan playstation iskacaash maxay noo xiga waxaan ismaaciilow dhegaystayaasha usoo qabanaynaa codadka macaan ee labada fanaan khadra daahir cige iyo xasan aadan samatar heesta ul iyo diir
Terry, oh, I am
codadkaasi macaan labada fanaan waxay ahaayeen khadra daahir ciga iyo xasan aadan samatar ilanoqo ul iyo diir goordhow waxaanu soo wadnaa xubintii cayaaraha iyo hees kaloo dabacsan dhegeystayaasha dabcan waan usoo wadnaa hase haatee waxaan dareemayaa inaad war cusub noo hayso ismaaciilo cashahay war goordhoweyd oo haatanba stuudiya laynoogu keenay ayaa wuxuu leeyahay afar qof oo midkood uu yahay askari ciidamada amisom ka tirsan ayaa ku dhaawacantay qarax barqonimadii maanta ka dhacay iridda hore ee garoonka diyaaradaha ee beledweyne aaladda qaraxda oo loo adeegsaday ayaa ahayd kombyuter labtob ah waxaana la falshiiliyey aalad kale oo qarax uu ku xidhnaa waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyadii beledweyne ka baxayey iyo kuwii imanayay hay-adaha amniga ayaa wada baadhitaan ku saabsan cidda fududaysay iskudaygan weerar
aad baad umahadsan tahay ismaaciil haatanna waa xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
aynu ku horrayno horyaalada qaaradda yurub qaarkood ayaa kulamo ka tirsan oo xiiso badan la ciyaaray dalka ingiriiska nadiga kubadda cagta crystal palace ayaa gagadeeda ku martigelisay nadiga liverpool waxaana looga adkaaday laba gooli gool inkastoo crystal palace ay goolka ku harmartay daqiiqadii sagaaliyo afartanaad ayaa waxaa u barbareeyey nadiga liverpool roberto fermino kahor intuusan calaamadda guduudka uusan qaadin james milner oo kooxda kubadda cagta liverpool ka tirsan sagaashanka daqiiqo markii ay dhammaan reebtay ayaa naadiga liverpool waxa heshay goolkulaad rigoora waxaana rigooredaasi gool u badelay christian banteke oo guushana naadiga liverpool raacsiiyey west bromich albion ayaa ka adkaatay naadiga kubadda cagta manchester united kadib kulan xiise badan oo ka dhacay gegada the houthrones ee naadiga west bromich albion ay ku ciyaarto ciyaartooyga george solomon rondon ayaa daqiiqadii lixdaniyo toddobaad goolka keliga ee laiska dheliyay kulankaasi u dheliyay naadiga west bromich albion manchester united halkaasi waxaa calaamada roosaha ka qaatay ciyaartooyga juan mata horyaalka naadiga leser city oo maalin ka horeysa sii adkaatay ayaa horyaalka hogaaminaysa waxayna leedahay lixdan dhibcood sagaaliyo labaatan kulan oo ciyaartay tottenham hosbury arsenal oo iyaguna bareejis la galay ayaa waxay ku kala jiraan labaad iyo saddexaad oo tottenham ayaa labaad shan iyo konton dhibcood ee iska leedahay arsenal labiyo konton dhibcood ay leedahay manchester city oo hal kulan baaqi u yahay waxay leedahay konton dhibcood dhinacayo dalka spain naadiga kubadda cagta barcelona ayaa sii wadataa guulihii ay ka gaaraysa waayadanba horyaalka iyadoo rikoor cusub oo kale ay sii dhigayso kulan ka dhacay gegada municipal di ipuro oo kooxda eber ay ku ciyaarto ayaa naadiga barcelona halkaasi kusoo dardartay afar gool iyo waxba iyadoo laba gool ay qaybtii hore ay dhalisay naadiga barcelona laba kalena ay qaybta dambe ay dhaliyeen muniir alxadaadi ayaa safka hore kula soo bilowday ciyaaryahanada leonel messi iyo suarez kadib markii dhowr calaamadood oo jaallaha uu qaatay ciyaartooyga naima taasoo sababtay in ganaxaan uga maqnaado kulankan ay eber la ciyaaraysa naadiga barcelona waxaana muniir alxadaadi uu ka soo baxay howshii loo igmaday ee ahayd inuu ku heliyo ciyaaryahanada leonel messi suarez afka hore isagoo gool u dhaliyay naadiga barcelona daqiiqadii sideedaad gool ay kasoo wada shaqeeyeen messi iyo suarez kadibna muniir alxadaadi uu shabaqa dabamarsiiyey goolwadihii naadiga eber messi ayaa gool helay daqiiqadii koo iyo afartanaad waxaana rigoore uu mar kale ka dhaliyey naadiga eber daqiiqadii lix iyo toddobaatanaad iyadoo luis suarez daqiiqadii siddeetan iyo afraad uu goolka afraad ee naadiga barcelona u dhaliyey atletico madrid iyo valencia oo gegada mistale stadium ay ku wada ciyaareen kulan aad u xiiso badnaa kana mid ah kulamadii ugu wanaagsanaa ee shalay la dheelo ayaa naadiga atletico madrid oo horyaalka damac kale waxa ay ku durduriso ay ka adkaateen naadiga valencia ciyaartooyga antony grisman ayaa daqiiqadii afarabaatanaad gool u dhaliyay naadiga atletico madrid waxaase u barbareeyey naadiga valencia ciyaartooyga denis shershef hase yeeshee fernando torres ayaa laba gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii labaiyo toddobaatanaad anderlan santos ayaa calaamada rosaha looga taagay naadiga valencia daqiiqadii koo iyo siddeetanaad waxaana taa ay sababtay afar daqiiq kadib naadiga atletico madrid ay goolkii saddexaad hesho uu u dhaliyo yanik frera crasco daqiiqadii shan iyo siddeetanaad sidaasi waxaa ku adkaaday saddex gool iyo gool naadiga valencia naadiga atletico madrid sporting giqon waxay guuldaro laba gool iyo waxba kala kulantay atletico bilbao levente iyo real sociedad gool iyo gool ay ku kala baxeen real batisna laba gool iyo waxay ku suul daartay naadiga granada barcelona ay horyaalka hogaaminaysa sideed iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay labiyo toddobaatan dhibcood atletico madrid lixdan afar dhibcood ay iska leedahay real madrid lixdan dhibcood iyo leedahay villarrealna konton iyo saddex dhibcood ay iska leedahay dhinacayo dalka taliya kooxda kubadda cagta torino ay martigelisay naadiga lazio waxayna ku kalbaxeen gool iyo gool atlana waxay guuldaro kala kulantay ogegadeeda ah weliba naadiga juventus oo laba gool iyo waxba ayaa looga wutroonaaday bologna iyo carbi eber eber ay isla galeen firosanin waxa ay laba gool iyo waxba ku suul daartay naadiga udinese emboli waxay u socdaashay genoa gool iyo waxba ayaana lagu soo awutroonaaday soswala oo martigelisay naadiga ac milan waxa ay kaga awuutroonaatay laba gooli waxba oo naadiga ac milan afka ciida loo diray inta milan waxa ay kaga badisay naadiga balermo saddex gooli gool kulan ka dhacay tusebe metse horyaalka naadiga juventus ay hogaaminaysa sideed labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay lixdan afar dhibcood napoli oo maalin kasii horreysay ka adkaatay kieva veronan waxay leedahay kow iyo lixdan dhibcood roma konton iyo lix dhibcood iska leedahay fiorentino konton iyo saddex dhibcood ayaa leedahay interna waxay leedahay kow iyo konton dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaha inuu joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan haatanna aan raaciyo heesta uu ku luuqeynayo fanaanka qaboojiye iyo damaashaad
codkaas cabdi qaboojiye iyo nimco yaasiinna waxaan uu gebagabo yahay idaacaddayaday duhurnimo caashicudi anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada ah tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa nabadey
This program has come to you from the Voice of America, Washington.